Maamulka degmada Baardheer ayaa deeq raashin ah u qaybiyay in ka badan tadhawa boqol oo qoys oo danyar ah taasi oo ka timid Hay'adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliyeed ee SODMA. Goobta lagu qaybinayo deeqdan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka, madaxda hay'adda SODMA iyo danyartii loogu talagalay deeqda. Guddoomiyaha degmada Baardheer Saleebaan Cabdi Bedel ayaa ka warbixiyay deeqda.
Maanta inta aan raashin deeq ah oo ilaa toddoba boqol oo qoys aan u qaybinay dadkii danyarta ahaa oo laga soo kala aruuriyey laga soo kala xulay xaafadaha iyo maaragtay kaamka iyo curyaamiinta waxaana deeqdaasi soo gaarsiiyey magaalada Baardheere hay'adda maareynta masiibooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda maareynta masiibooyinka ee Jubbaland.
Qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahadceliyay.
raashiin baana la siiyey oo hal loor ah ciddii soo bixisay waxaan u mahadcelinaynaa wax hadda nagu filan oo maaragtay ma ahan wax baahadannada kabaya ma ahan laakiin waa waa waa alxamdulilaah waxaa u daran dadkan raashiinka daawada sida biraha waxyaalo badan baa u daran naafada marka dadka ugu liito waayo baardheer markii la yidhahda naafada waa dadka aad ugu liito baahidooda intaan ma kabays hadda maanta haddii la yidhahda shan boqol oo quus oo naafa hal la keeno baahideeda ma taraysa halkaan waxaa yaalla marka alxamdulilah rabbilcaalamiin wax ilaahayna siiyana waan helnay hay-add iyo waxii maaragtay oo ku soo tabarracayn waa idmahadsan yihiin iyo maamulka degmada baardheer deeqdan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada danyarta ah ee ku nool kaamamka magaalada baardheer taasi oo wax badan ka tari doonta baahihii ay qabeen